wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo kusoo dhawaada wararkeena duhurnimo qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah
wafdi ka socda xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta gaaray magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo sheegay in ciidanka dowladda iyo al-shabaab ay isku hub iyo isku tira yihiin
xildhibaan cismaan xaadoole oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka uu shaaciyey in baarlamaanka keliya uu mushaar u kordhistay laakiin dadka soomaaliyeed aan waxba loo qaban
masjida laba jameeco ay ku kala dukadaan oo hal goob ku yaal waa warbixin warkeenna aad ku dhg daawan doontaan
howlgal lagu soo qabtay tiradad ah oo laga sameeyey magaalada muqdisho
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad wararkeenna duhurnimo ku heli doontaan soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
sabti taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka diseembar laba kun saddex iyo labaatan dulmarka warkayaga ayaad maqasheen u diyaargaroowa isagiioo intaasi ka faahfaahsan
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gaaray wafdi ka socda xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyey wafdigan oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali maxamuud waxaa qayb ka ah wasiirada howlaha guud ee dowlad goboleedyada dalka waxaana maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo waxaa kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed qaar ka mid a agaasimayaasha iyo waaxaha kala duwan ee dowladda hoose ee magaalada baydhabo ujeedka baydhabo ay u gaareen ayaa ah ka qaybgalka shirweynaha qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo xoojinta wada shaqeynta wasaaradaha howlaha guud heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasoo ka furmi doona gudaha magaalada baydhaba shirka waxaa ka qaybgeli doona xubno ka socda dowlad goboleedyada kuwaas oo saacadaha soo socda tegaya magaalada baydhaba waxaana inta uu socdo shirka aada looga hadli doonaa dhaqaalaha iyo xoojintiisa
gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ay isku hub yihiin isku tirana yihiin kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayuu arrimahaasi ka sheegay cabdi xaashi oo hadlayn wuxuu yidhi
waa kii abwaankii soomaaliyeed yidhi sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadimo leeyahay waa lagu xusuustaa waxaan leeyahay sanadka laba kun labaatan iyo saddex wuxuu inagu sagootiyey oo aan ku xirnaa saddex arrimood oo aada iyo aada muhuumi ah muhiim u ah marka laga fiiriyo dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga saddexdaa arrimood waxay yihiin kow cunuqabatayntii ina saarnayd dhowr iyo soddonka sano ee inaga hor joogtay inaynu cadowgeenna la dagaalanno innaga iyo qoladan la yidhaaho maxay dhahayd al-shabaab iyo magaca ka magacii ahaa khawaariijta ciidankeenna iyo iyagu isku hub weeye ma kala hub badna hubka ay haystaana waa isku nooc arrintaas waxay inagu ahayd dhibaato weyn oo ina hortaagan maanta haddii laynaga qaaday cunuqabatayntii ciidankeennu wuxuu heli doonaa hubkaa ka sarreeya oo ah taangiyo iyo diyaarado markaa u fududaynaysa inay cadowga ka adkaadaan qodobka labaad waxa weeye waxaa laynaga cafiyey lacag shan bilyan ku dhow oo ina xayirtay dhaqaale ahaan xiriir ahaan siyaasad ahaan adduunkan inaga hor joogtay taasina waxa weeye waa guul labaad oo aynu helnay waxaa iyadana saddexaysaa waxaynu ku biirnay ururka la yidhaahdo east african commission ururka bariga africa oo dalal toddobihii kolkii hore ku wada jireen wuxuuna ururkaasi ka bilaabmay tanzania uganda iyo kenya laakiin waxaa ku soo biiray afar dal oo kale maanta toddobuu maraya innaguna waxaynu noqonnay dalkii sideedaad taasina waa arrin iyaduna fursad badan oo ama dhaqaale ah ama xiriir ah inoo furaysa kolkaa maanta waxaan leenahay arrimahaas waa ku guulaysannay waxaa inagu sagootiyey sanadkii laba kun iyo saddex intaa markaan idhaahdo waxaan leeyahay waxaynu bilaabanaynaa shaqadeennii aada iyo aad baad u mahadsantihiin
xildhibaan cismaan maxamed maxamuud xaadoole ayaa sheegay in baarlamaanka goluhu shacabku uu keliya mushaarka kordhistay laakiin dadka soomaaliyeed aan waxba loo qaban mudanahan ka tirsan golaha shacabka ayaa fadhigii maanta ee baarlamaanku ku yeeshay xarunta golaha shacabka waxa uu ka jeediyey khudbad kulul waxaana uu uga hadlay arrimaha horumarineed ee bulshada waxa uu eeda dusha ka saaray golaha shacabka soomaaliya oo uu sheegay in mushaarka ay kordhisteen oo keliya waxaan rabaa maalmaha waxaa laga hadlayay arrinta mawduuca fatahaadda dalka ka dhacday marka fatahaaddan maxay aheeday ilaahayaa keenay abaar aad loo dhimahayay intaan roobka diin ka hor waxaan ognahay in abaar loo dhimahaya deegaanada qaar oo dadku ay dhahayeen deegaanada weliba aad noogu dhow dhow oo aan ka warqaba aniga dadka ayaa dhimanaya iska dhaaf xoole haddana haddii ilaahay nimco keeno waxaa timid dhinac kale in biyihii ilaahay nimcaduu noo keenay ay fatahaad sameeyeen dadna ku dhinteen dadna maxay ahayd ku khasaareen oo maxay ahayd dalagii iyo beerihii iyo waxa tacabkay lahaayeen oo toban sano geedo la talaalay oo liinta beeraha loo yaqaan iyo mooska iyo cambaha iyo ka baxaan sida deegaankan aniga hadda deegaan doorshiyada ah oo gobolka shabeellada dhexe gaaraan degmada bacdi iyo dhulkaan oo dhan beeraad dugmay oo macnaha biyo aaseen ay dadka bannaan ka tagayn hadda waxaasoo dhan laakiin waxaa loo baahanya inaan ku shukrino waa ilaahay mahadiis waxaa la weydiihaya hay-addan maareynta mas-uulooyinka guddoomiyaha maxamuud macalin su-aalo iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha ani mar raba haddii inaan waa shaqadeeda kulley hay-addaasi la shaqaysaa waana ku mahadsan tahay guddoomiyaha waxa uu qaybinaya waxay ahayn walax dadka sooma dadka ajnabiya iyo ummad kale oo hadda annaga aan ahayn ay noogu deeqeen inta uu yimiday wuxuu ka hadlay intii uu soo uu qabtay iyo meesha uu gaarsiiyey iyo dalka dhibaatada ka jirta dalka dhibaatada ka jirta waxa waaye inaan been isu sheegno lama rabo waxaa la rabaa nagu baarlamankan intaan mid wili ka mahadlin laakiin dadka waa dhegaysahayay dagaa iska hadhadlaayo macnaha xildhibaanada qaar waxay ka hadlayaan wax oo macnaha bilcakis amba aan loo joogin meesha amba aana imaan karin amba aan la samayn karin war dalka dagaal uu ku jiraa nimaa meesha laga soo doortay maanta tigi karin oo amniyan u tigi karin oo soo fiiri karin sida xildhibaanada hadda iga horreysay ay sheegaysay waa sax waxaa loo baahan yahay in garab la siiyo sida anugu xuray lahayn cadowgaas ku haarsan meesha ay ka soo jeeda sida uga saar lahayn in macnaha aan ay garab garab laga siiyaa loo baahan yahay guddoomiyaha maalinta masiibooyinka dhowr su-aalood mahana waxaa la weydiiyey dhowr iyo labaatan su-aalood oo aniga weliba aan la yaabo qaarkood su-aaladaas
cismaan xaadoole ayuu kaasi ahaa masjid ku yaala muqdisho oo ku kala dukato laba jameeco oo kala duwan lehna laba imaam halkan albaab oo keliya ayaa laga galaa masjidkan oo ku yaala magaalada muqdisho balse waxa uu leeyahay laba jameeco oo kala duwan laba imaam iyo laba mu-adin hase yeeshee labada jameeco ee masjidka ku wada dukada ayaa ka weysaysta halkan meel hal suulina way wadaagaan waxaase intaasi sii dheer in hal koronto ay ku jirto masjidka oo laba masjid ka sii kooban halkaa meel ayaa ah meesha keliya ay ka weysaystaan labada jameeco ee ku kala dukada masjidka sheekh ow muumin iyo sidoo kale masjidkan kale ee weysal qaran loo yaqaano xaafadda waaweeska ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayuu ku yaalaa mid ka mid ah masjidkan waxaa loogu yeeraa masjid oo sheekh muumin oo dhisan in ka badan afar qarni halka kan kalena loogu yeero masjid uweysul qarni oo isna dhisan ku dhowaad sideed qarni waqtiga aadaanka iyo aqanka way is sugaan labada mu'adin ee labada masjid oo marka mid laga aadaamo ayuu kan kala aadaamaa goortii salaada la galana wax mikrofoon ah ma isticmaalaan imaamada masjidka si jameecada aysan u waswaasin meel laba tilaabo isku jirta ayay shanta salaadood ku kala dukadaan labada jameeco ee masjidkan wax cadowtinimo ama dagaal ahna kama dhexayso labada masjid oo mid midigteeda uu jiro midna bidixdeeda uu jiro waxaa hadda salaad ku dukanaya laba jameeco oo kala duwan labada jameeco oo dukanaya waxaa sidoo kale dushinaya laba imaam oo kala duwan balse hal goob oo keliya ayay ka weysaysteen labada jameeco waxaan la kulmay jameecada iyo mid ka mid a imaamada masjidkan macalin xuseen cismaan nuur waa mid ka mid a imaamada labadan masjid waxaan weydiiyey waxaa diiday in la isku daro labada masjid lana jamciyo jameecada wuxuuna ii sheegay in fac ka fac ay sidaan ahaayeen labadan masjid sidoo kale taariikhda masjidka ayuu iiga sheekeeyey maasha allah masaajidka wax diida ma jiro alxamdulilah sidiisaba hadda masaajidka waa ku taagan yahay labada jameeco waa iska warqabtaa wax dhibaata ma qabno wax isku diidanahayna ma jiro wax wabana kula shay maktuub min cind illah waaye waxaan min allahi kasoo dhamaanan anaga ma samayn karno sheekhii labada jameeca walaala waaye waa dad hal deegaan ah waaye isjacal waaye wax walba wadaago masaajidka nidaamkiisa hadda waxaa ka fahmi kartaa baqad qulateynkii waa artay hal waaye saacaddii korontada mid waaye musqulihii mid waaye hal mila laga wada weys qaataa wax dhibaato mala qabo maasha allah waa laisku xiran yahay bes labada jameecan ku kala dukanaa labada jameeco kuwaasna inta waa soo galaan anagana xagwaasii aadna alxamdulilah dad dhibaato hadda ka taagan oo colaad ka dhacaysa manihi ilaa iyo afar boqol sano inuu dhisan yahay masaajidkaas naga sakeeyana waxaa la dhahaa uweys ibnulcaamir uweysulqarni asigana waxaa lagu sheegaa taariikhdiisa culummada aan la sheekaysana aan kasoo guurinay ilaa ay sideed qarni nabadoon cismaan nuur yuusuf waa aabbaha imaam macalin xuseen waxa uu ka mid yahay jameecada masjidka isaga iyo wiilkiisa labada masjid ayay ku kala dukadaan waxaana dhankiisa weydiiyey waxa kalifay in labadan jameeco ay sidan u kala dukadaan wallaahi anaga sidiin ka soo gaarinay waalidiintii hore ka soo gaar saddex fac afar fac waa aniga hadda maanta ogeydaan saddex fac aan ka warhayaa si walba loo yimid kii u dambeeyey nina iraa warsamay indhoole ziyad bare la shaqey jiri madaxda ka mid ahay waa laga diyey saanoo usuube saan anaga odayaa ka soo gaarnay sida aan isku waamunaa saana muwaafaqaa ku nahay wax khalad ma jiro inta haddii ka badda dadka xaggay tigaya xag haddii ka bataan intaa la imaaa dadka isku halle subaxaa la galaa haddii xagga ku yaraa intaa la imaaa jameecada wax maanta oo dhib dhama qabna alxamdulilah rabbilcaalamiin saan waa ku dhaqmuunaa nabadoonka ayaa intii aan la joogay waxa uu ii sheegay inay jirto meel ka mid a masjidka oo loogu talagalay in lagu qalwoodo qof kasta oo duco u baahanna halkaas uu gelayo isaga iyo aniga sheekadan ayaana dhex martay waxawaay khilaawada la yidhaah khalwaa loo galaa ninkii muraad leh muraadka ku culusaado inta waa galaa todoba caw iyo todoba maalin intaas ku jiraa musqul guriga xataa intaa loogu keeyaa ma baxaayo markiis muraadkii ilaahay u sahlo isagaa oo gaaraya muraadkiisi waa baxaye waxaa la yidhaha khilaaf si loo jooga waa la yimaadaa intaan ilaa hadda waa la yimaadaa xir mujeedada waa ka baxsa ilaa hadda khil waa loo galaa dadaa bannaanyaa ka imaanka soo muraada bas gudaha masaajid yar le waaye mawlac yar le waaye oo mugdi ah bas nalaa loo daaraa qofka waa yimaada khilaawada waa intaan shan waa geli kartaa axsanta
qaar ka mid a jameecada masjidka oo diiday in muuqaalkooda iyo codkooda loo adeegsado warbaahinta sababo jira awgood ayaa dalbaday in la isku daro masjidka lagana soo saaro hal masjid si u noqdo mid waasac ah cabdisalaan julo shaakir warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guud ahaan wararkeennii duhurnimo ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa ciddii aan helin waxay dib uga daalacan doonaan baraheena bulshada
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel